bacdaa cilmin cindii oo de waxa kan cilmiga iyo aqoontayda ayaan ku keenay iyo kasmadayda iyo ra'yigayga iyo garashadayda marka waa nicamtii ilaahay ugu nimceeyey ee maadiga ahaa wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanaa wajacala lakum min juluudi اlancaami buyuutan tastakifuunaha yowma dacnikum ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين يا آيات كذن بيبي سورة مكة آيات راعيين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تهتدون تهتدون معكم lacalakum marka nicamtaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nimceeyey bay inkirayaan kaasina waa tafsiir labadaa tafsiirba waa jiraan oo sheekha mushaarixuna u keenay ibnu kaiir isagu wuxuuba raajix yeelayaa tafsiirkan dambe oo nicamta ilaahay bay garanayaan dabeetana way ka kufriyayaan macnaheedu waxaa weeyaan buu leeyahay wixii ilaahay siiyey ee nicam ee suuraddu sheegtay inay markaa diidayaan oo meel kale u nisbaynayaan ibnu jariirna tafsiirka horu raajix yeelay oo wuxuu leeyahay waxaa weeya nicmada ay diidayaan waa biirsaali muxammadin ilaa maa bacaثahu biducaa'ihim ilayh waa diritaankii la soo diray nebiy llaahi muxamed oo risaalada loo soo dhiibay baa nicmo ah taas bay ka gaaloobayeen marka waxaa weeyaan waa labaduba waa markaa waa saxiixin labada tafsiirba nicamtii ilaahay siiyey ama wixii maadi aha oo cid kala waanayan ha ahaato ama nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi risaaladii oo loo soo dhiibay ay diidaanba ha ahaatee wixii ilaahay siiyey oo nicamaba cid kale ay u tiirinayaan waaye almas'alatu alhaaminatu walarbacuun masalada siddeed iyo afartanaad waa kufruhum biaayaati illaahi jumlatan kufruhum gaalowgooda biaayaati illaahi aayaadka ilaahay ka gaaloobaan jumlatan xaalay aayaadkaas yihiin yaani si jumle ah dhammaantood duuduub ahaan ay uga gaaloobaan oo taasina waa masalo oo min masaa'il jaahiliya ka mid ah alkufru gaalow biaayaati illaahi aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacala laga gaaloobo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aayaadku soo dejiyey rusushu soo diray aayaad buu ku soo dejiyey waxyaabaha uu soo dejiyey kitaabkii tawraad ahaa baa ka mid ahaa waxyaabaha waxyiga ahaa ee aayaadka ilaahay injiishi baa ka mid ahayd zabuur baa ka mid ahayd qur'aankaa u dembeeyey wax ilaahay soo dejiyo markaa kutubtaa ilaahay wuxuu ku soo dejiyey maaragtay munasalkaa dadkii jaahiliyiinta ahaa masaa'ilkooda waxaa ka mid ahaa inay diidayeen oo ay ka gaaloobayeen ilaahayna wuxuu u yaboohay waciid shadiid ah kuwa ka gaaloobaya aayaadkiisa إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وكالله سبحانه وتعالى كوي كقالوا بآيات كيكا وحجج إلهي سبحانه وتعالى وصدري وقرآن كاس أيا مركا ودن بيي حجوين إلهي صدري سبحانه وتعالى أي إسكا كفرين إياه البابة السماء الله مفرو ومركا يدنتان ruuxdooda ilaahay subxaanahu wa tacaala samada uga furo laakiin dadkii rumeeyey mu'miniinta ahaa iyaga waxa weeye albaabada samada ayaa loo ballanqaa oo loo furaa waaladiina kafaruu biaayaati illaahi wa liqaa'ih ulaa'ika yaysuu min raxmati kuwa aayaadka ilaahay ka gaaloobay iyo la kulankiisa waxa weeyaan kuwa naxariista ilahay ka quustay marka gaaladu had iyo gooraale waxa weeyaan waxay ku gaaloobeen waxa weeyaan inay aayaadka ilaahay ka kufrinayaan oo ay ku caaridayaan cuquushooda xunxun ee faasidka ah arrintaasina de waxay keenaysaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala beeniyeen oo xadiidkiisii beeniyeen ilaa xadiidka qudhiisu waa waxyi ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku soo dejiyey marka waxaa weeyaan sifadaasina ama tilmaantaas waa tilmaan ay leeyihiin ahlujaahiliintii alkufru biaayaati illaah almas'alatu altaasicatu waalarbacuun masaladii sagaaliyo afartanaad كفرهم ببعض آيات الله كفرهم قالوا ودوي ببعض آيات الله آيات إلهي وحكمدا أي كقالوا بان وهذه مركورة ليدي جملة اللي قالوا بين أو قالوا بين آياتك tanna waxay tilmaamaysaa waxa weeyaan inay aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar ka mid ay ka gaaloobayaan waxa weeye masaladaasi jaxdu bacdihaa ay bacd alaayaat aayaad wax ka mid ah inay ji- diidaan oo ay jaxdi ku sameeyaan ayaa ka mid a masaa'il jaahiliya oo takdiibka aayaadka ilaahay la beeniyey bay ku kala duwan yihiin ahlujaahiliyiintu oo qaar waxay diidayaan aayaadka ilaahay oo dhan bay diidayaan ee, oo markaa kutubta ilaahay soo dejiyey oo dhanba rumayn maayaan waa sida mushrikiintu ay ahaayeen Ee, waa haddii dee rasuulkii nabiyullaahi moxamed ba ay diideen iyo qur-aankii kuwii horena may rumaysnayn waxaa ahlujaahiliinta ka mida qaar iyaguna ee, rususha qaarkeedna diidaya iyo kutubta qaarkeed qaarna rumaynaya sida alyahuud waannasaara waxaa ka mida qaar kitaabka naftiisii la soo dejiyey wax ka midana rumaynaya wax ka midana diidaya oo markii ilaahay subxaanahu wa tacaala yuhuudda uu ka hadlayey afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacdin fama jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi alxayaati addunya ilaahay saas weeye waxaad rumaynaysaan kitaabkii barh ka mid ah barhna miyaa ka kufriyaysaan oo yacni kufrintaas wixii hawadiinna raaca inaad qaarna rumaysaan oo ku dhaqantaan qaarna aad tuurtaan oo wixii hawadiinna raacaa ku socotaan oo wixii hawadiinna khilaafta aad diiddaan saad dee isku heli maysaan oo arrintaas sax maaha oo waxay samaynayeen waatii dee lagula ballamay inaanay iyagu islaynin dhexdooda hadday ahlu kitaabka yihiin qaarba qaar kale aanay bixinnin ee arrintaasi dabeetana waxay samaynayeen carabtii bay la kala safanayeen oo qoloba qolada ay xilfiga la tahay aws iyo khasraj bay qoloba qolo soo raacaysa markaasaa qolo kasta oo yahuudda ahay qola carbeed bay la socotaa oo markaan iyagu aan diin lahayn markay dagaalamaan oo dagaal dhex maro oo hadhow la kala adkaadana wixii gacan lagu dhigay ee darafkii laga adkaaday wixii yahuudiya ku jiray ee dadka kitaabka lahaa wixii ku jiray ee ee gacan lagu dhigay ee qafaalkaana markaasay odhanayeen soo fu- aan soo furanno wain ya'tuukum usaara tufaaduuhum wa huwa muxaramun calaykum ikhraajuhum oo dee markii horeba inaad saartaan baa xaaraan idinka ahayd oo aad dagaal la gashaanoo meesha waddanka ka bixisaan hadhowta markii qafaal lagu dhigayba haddana waxaad leedihiin dadkii aanay gacan ku jirin markaa intaa isugu tagtaan baad soo furanayseen afa tu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfurna bibacd waa kaa la yidhi subxaana wa tacaala Eh, waxaa shaarixu tilmaamayaa dadka qaarkood marka inay qur-aanku waa makhluuq odhanayeen Eh, lafdan wa macnaa xagga lafdiga iyo xagga macnahaba oo alfaadiisu waa makhluuq waa shay la abuuray Eh, yacni maaragtay macnihiisuna xagga alluu ka yimid sidaa shaacirada oo kale taa qudheedu waa takdiib alqur'aan qur-aankii la beeniyey weeyaan oo aimmadii salafku waxay odhan jireen qofka ihaha qur-aanku waa makhluuq lafdigiisa iyo macnihiisaa makhluuqa sida jahmiyadu ay leeyihiin ama waxa weeyaan lafdigiisaa makhluuqa oo macnihiisa xagga alle subxaanahu wa tacaala ka yimi sida shaacirada oo kale waxa weeyaan arrintaas waa kufri waa kufri oo qofkaas un dee wax kale inuu ku fakado taqliid iyo taawiil iyo arrimo noocaas oo dee loogu maaragtay meel loogu baarbaara mooyaane laakiin masaladaas sida laalakaa'i ee usuul ictiqaad ahlusunna waljamaca uu kaga hadlay waxaa weeye arrintaasi wuxuu soo naqlinaya aymo aad u fara badan oo tilmaamaysa inuu kuwa qofka saa yidhaahda caqiidadaas inay kufri ay tahay marka waxa weeyaan ee dee taasina waxay keeni kartaa waxyaabaha markaa dee jaahiliyadii lagaga dayanayo oo masaa'il jaahiliya bay noqon kartaa oo dee dadku loo baahanya marka inaan inxiraafka noocaasa lagu- aan lagu dhicin المسألة الخمسون جحودهم إنزال الكتب على الرسل جحودهم جحدين تودي ديدي تودا إنزال الكتب كتبتا سودجين تيدا أي ما رقتي سودجتان كتبتا أي ديديان على الرسل لو سودجيو وحيابها مسائل الجاهلية كمد وحويان إني مركا ضفريين وإلهايين وحويان كتبتني yacni wax bashar eh, bani aadan uu haysto weeye oo cidinama soo dejinoo xagga alla kama imanin waa waxyaaba ay ku hadlayeen qowluhum maa anzala allaahu calaa basharin min shay taas baa min masaa'il jaahiliya ka mid ah qowluhum qowlkooda kuwii gaalada ay ku qowlayeen ama jaahiliinta ay ku qowlayeen maa anzala allaahu alla ma soo dejin calaa basharin bashar kuma soo dejin min shayin shayna kuma soo dejin oo shaare wuxuu qabtay in nimankii yahuudda ahaa ay odhanayeen hadalkaas yacnii bani aadam waxba laguma soo dejin iyagoo inkiraya markaa risaalaadka dhammaantood iyo waxyigii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey arrintaana waxaa ku xambaartay buu leeyahay xasad ay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaasidayeen ilaahayna marka waa kii radiyey oo ku yidhi qul man anzla alkitaaba aladii jaa'a bihi muusa nuuran wahudan linnaas wayaa soo dejiyey kitaabkii uu leeyimi nebiyullaahi muuse salawaatu ullahi wasalamu aleh towraad ah oo mar haddaad idinku kitaabkaa qiran tihiin in nebiyullaahi muuse kitaabkaa lagu soo dejiyey muusena uu bashar ahaa maxaa markaa u leedihin maa anzla allahu calaa basharin min shay maxaa u leedihin waa tanaaqud arrintaasi markaa yuhuudi ay isburinayso oo hadalkaas waxaa ku xambaaray buu leeyahay xasad saa darteed baa rusushii bay beeniyeen kutubtiina way beeniyeen waa min ajli muxammadin nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalamu caleyh daraaddii iyo maxaan ku lehay qur'aankan oo ay diidan yihiin dartii ayaa xasadkii wuxuu gaadhsiiyey inay yidhaahdaan maa anzala allahu calaa bashar min shay laakiin tafsiirka aayaddu sheekhu halkaasuu mariyey waxaad se moodaa tafsiirka kale odhanaya nimanka hadalkan ku hadlay uu yidhi maa anzala allahu calaa basharin min shay inay yihiin quraysh oo aayadda marka macnaha ay ku soo degtay saa ay tahay baad mooddaa inay xoog badan tahay wamaa qadaru allaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay qul man anzala alkitaaba aladii jaa'a bihi muusa saasuu marka ibnu kaiir tafsiirkiisa ku raajix yeelaya oo leeya ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo buu ka soo naqliyey in ay ku soo degtay nimankii quraysh ahaa wa haadaa huwa alasax saasa asaxa buu yidhi waayo quraysh iyo carab ayaa dhammaantood diiddanaa buu yidhi maaragtay in kutub xagga samada laga soo dejiy iyagaa maaragtay diiddanaa kutuba inay soo degtay xagga ilahay ka soo degtay oo qur-aankuna aad uga hadlay akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum an andir innaas iyo aayadda kale alla u leeyahy wamaa manaca annaas an yu'minuu إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا marka nimankaasaa diidanaa suuradduna waa suura makiya yahuudduna may inkirsanayn in ilaahay xaggiisa kutubi ka soo degtay saasaa ibnu jariir atabari isaga qudhigu tafsiirkiisa ku sheegay laakiin wejkaa qudhiisa hadda macnaahaan cid diidi kartaa ma jirta in iyaga qudhoodu diidan yihin risaaladan waa diidanay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin aayadda macnahaas baa xoog badan inay ku soo degtay quraysh marka waa min masaa'il jaahiliya waaye almas'alatu alxaadiyatu alkhamsuuna masaladii koob iyo kontonaad wasfuhum lilqur'aani biannahu min kalaami albashar wasfuhum weeye masaladan ku sifayntooda lilqur'aani qur'aankii ay ku sifeeyeen biannahu qur'aankii min kalaami albashar basharka hadalkiisa inuu yahay ku sifeeyeen oo waxay leeyihiin qur'aankani hadalkii ilaahay ma aha ee waa hadal bani aadan ku hadlo ayay yidhaahdeen taas ayana waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya qowluhum odhaahdooda weeye min masaa'il jaahiliya ka mid ah fi lqur'aani qur'aanka ay ku qowleen in haada ilaa qowlu lbashar in haada ay maa haada kani maaha oo qur'aankii ahi ilaa qowlu lbashar basharku wuxuu ku qowloo ku hadla mooyaane wax kale maaha bay yidhahdeen waa hadalkii weli ninkii loodhan jiray alwaliid ibn mugiira hadalkaas ku hadlay waana been waana been buu dee ku qowlaya qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisi oo ilaahay uu ku hadlay oo nebiyullaahi moxamedna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu waxyooday biwaasitati jibriil alla ugu waxyooday waana kalaamkiisii waana aayaadkii uu ka maqlay ee qur-aanka ahaa ee jibriil u sheegay xataa yasmaca kalaama allah waa ka alla yidhi subxana wa tacaala yuriiduuna an yubaddiluu kalaama allah waa hadalka ilaahay marka ictiqaadka ahlusunna waljamaaca waxa weeye in qur-aanku uu yahay kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala laakiin nimankii mushrikiinta ahaa waxa weeyaan way fahmayeen hadalkan inaanu ahayn hadal bashar ku hadlay laakiin dafiraad iyo inkiraad bay ka ahayd oo hadalkan hadalkii moxamed inaanu ahayn way fahmayeen oo haddii dee kalaamkiina uu yahay kalaam muxamed waxay k inay isaga wax lamida la yimaadaan bay awoodi lahaayeen oo nebiyullaahi moxamed dee bani aadam buu ahaa iyaga la mida dee marka waxa weeye inay jilaan oo hadalka hadal la mida la yimaadaan qur-aanku taxaddi buu ku sameeyey faatuu bisuuratin min milih faatuu bicashri suwari muftarayaat qul in اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا marka waxa weeyaan arrimahaas o dhan baa lagula hadlay waana ka caajizeen oo waxba waa keeni kari waayeen mar hadday ka caajizeen oo ka tabar dhigeen oo hadal la mid ay keeni kari waayeen dafiraad mooyaane marka waxaa u soo baxaysa inaanu hadalkii jibriilna ahayn hadalkii muxamedna ahayn ee kalaamka ilaahay inuu yahay waa shay iska daahiray noqonaysa laakiin waxaa weeya caynaadka iyo dafiraaddu iyadu waa meeshayda iyo mukaabara oo marna waxay odhanayaan qur-aankani waa sixir mar waxay odhanayaan waa hadal uu ka soo naqliyey ka soo guriyey ahlu kitaabka waxaasoo dhan bay ku hadleen marka waxaa weeyaan dee masaa'il jaahiliya waxaa ka mida in loo caqiidaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa kalaamu lbashar in loo caqiidaysto ayaa waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya المسألة الثانية والخمسون مسألة لبي كنتناد نفيهم الحكمة عن أفعال الله نفيهم أنفنتو دوي الحكمة حكمة ينفنيان عن أفعال الله إلهي سبحانه وتعالى فعاشيسا أي حكمة كان فنيان ومن مسائل الجاهلية القدح في حكمة الله تعالى القدح قومد يداوعد في حكمة الله حكمة إلهي تعالى كلها هي لدعوعه ومن قدح يقدح قدحا قدح في نسيه مركا اللي بمعنى وطعنا وضرد لضره إلهي سبحانه وتعالى حكمتيس الله حكوة سفيسين يهي حكمة يكو سفيسين مقعان تسنا وحكم ده حكيم ويهي حكمتنا وحال لهذا ووضع الشيء في موضعه شيء وبوسكي صلادقه أيالي لهذا مركا الله حكيم كأ ee ashyaada mawaadiceeda dhiga mee shay wala meesha ku laa'iqa allaha dhiga weeyaan marka arrintaasay diidan yihiinoo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xakiim yahay ama uu xikmo leeyahay bay diidan yihin oo dhaawacayaan oo makhluuqaadka uu abuuray oo dhammi waxay ku dhisan yihiin xikmo ayay ku salaysan yihiin oo ilaahay shay ma abuurin ilaa lixikma ayuu u abuuray cabas iyo dheeldheel iyo ciyaar samaawaad uma abuurin khalaqa asamaawaati lixikma samaawaadka xikmad buu u abuuray wa khalaqa alaaraadiina lixikma dhulkana wuxuu u abuuray xikmo dhirta wuxuu u abuuray xikmo badaha iyo nolol dhammaanteed xikmo ayuu u abuuray buuraha xikmad buu u abuuray caalamka dhan jin iyo ins iyo xayawaanaad dhammaantoodna waxa weeye ilaahay khalqigiisa ka miyihinoo xikmo ayay u abuuran yihiin weliba alla subxaanahu wa tacaala uu itqaaniyey oo shay walba qaabku u noolaan lahaa ee qaabku maaragtay risiqiisa u heli lahaa qaabku wuxu raadsan lahaa baa ilaahay subxaanaه wa tacala u abuuray acطىa kula شhayin khalqahu ثuma hadaa wmaa khalaqna الsamaaءa wاlarضa wmaa baynahumaa baaطila dalika dannu اladiina kafaruu fawaylun liladiina kafaruu min الnaar marka alla subxaanaه wa tacala waa alla xakiima oo khalqigiisa uu abuuray buu xakiim ku yahay amarka uu sharciga soo dejiyo wax amrayo oo wax reebayo iyo tashriiciisa ayuu maaragtay alla subxaana wa tacala xakiim ku yahay oo markaa shay walba wuxuu kaa reebay waa shay maaragtay maslaxa ku jirta reebiddaas waxa uu kugu amray waa shay maslaxa kugu jirto waxa weeyaan cabas wax u samayn maayo marka arrintaasi waa arrinta ahlujaahiliintu ay diidanaayeen oo awaamirta uu bixinayo iyo nawaahida uu reebayo waxaasoo dhan waxa weeyaan xikmo male bay leeyihin waaba inkirsan yihin dawaaifta marka ahluqiblaha qudhoodu arrintaa way ku lumeen muctasile iyo ashaaciro oo ashaaciradu waxay inkiraysaa xikmadda ilaahay afcaasha ilaahay inay xikmad ku socoto bay diidan yihiin oo waxay odhanayaan allaahu laa yafcalu lixikma alla waxaa samayn maayo xikma uu samayn maayo wa innamaa yafcalu limashii'atihi mujaradata mashii'a khaliya doonis unuu doonay oo aan xikmo ku salaysnayn ayuu alla waxaa u samaynaya oo afcaashiisu shamlin mayso sifaad ee sifaad masalan cilal u noqon kara lilaxkaam sifaad cillooyin u noqon kara axkaamtiisa waxa weeye markaa afcaashiisu ma wadato waa alla qaadir ah oo waxay leeyihiin markaa ilaahay laba shay oo mutamaahilayna uunbuu mid amray midna iska daayay limaxdi mashii'atihi wa limaxdi iraadatii doonidiisoo qari ah laakiin wax xikmi meeshu kuma jiraan arrintaasna markaa khutuuro weyn baa ku sugan oo waxaa ka ratimiya inay odhan karaan yajuusu an ya'mura bishirki inuu shirki amro ayaa u bannaan wayanhaa can cibaadatihi waxdah in keligii la caabudo inuu reebo ayaa u bannaan ee inuu ee dulmi amro ayaa u bannaan inuu faaxisho amro ayaa u bannaan waxaasay ku hadlayaan oo marka ay diiddan yihiin maaragtay waxa la yidhaahdo in afcaashiisu ay xikmo ku salaysan tahay oo la yidhaahdo mashii'o iyo doonis khali ah ayuunbaa maxaan ku dhahdaa alla subxaanahu wa tacaala oo amarkiiyo nahyiga ku keenayaa ay ku imanaysaa arrintaa waxaa ka ratimaysa masaa'il khatara ka imanaya oo qur-aanka dhan baad moodo inay markaa dee ka hor imanayso ilaahay waxa wanaagsan buu faraa yaamuru bilmacruuf wayanhaahum can ilmunkar ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa marka waxa weeyaan markay leeyihiin arrintaas khutuuro weyn baa ka imanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu sameeyaa laakinahu laa yafcalu shay-an ilaa lixikma shay ma samaynayo ilaa xikmo ayuu u samaynaya alla subxaanahu wa tacaala marka waxa weeyaan arrintaas waa khatar oo ay ku hadlayaan iyagu oo ay leeyihiin maalan mashii'a unbuu ku doonay oo u samaynaya wax macnaheedu waxay noqon kartaa inay u bannaan tahay alla kaafirkiiba janno inuu geliyo mu'minka inuuna cadaab geliyo ayaa markaa u bannaan ilay meeshii xikma ma jirto arrimahaas oo dhan baa ka ratimaysa arrintaasina waa arrin baatila intaa ku dira wallahi walkhamsuun taxayuluhum liibtaali sharci illaah waxaan u guda jiray kitaabkii masaa'il jaahiliya marka wuxuu leeyahay masalada saddex-iyo kontonaad waxaa weeye taxayuluhum waxeeladaysigooda dadkii jaahiliyiinta ahaa liibtaali sharci illaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa burintii ay u xeeladaysanayeen oo taxayulku taxayala fulaanu kada wakada marka la yidhaahdo waa istacmaal xiila xiilo iyo qaab maaragtay uu wax u khiyaameeyo oo waxu lugooyo ayuu markaa ka shaqeeyey nimankani marka waxay samaynayeen sharciga ilaahay say u buriyaan oo ugu hor yimaadaan bay waxay samaynayeen waxa la yidhahdaa xiyal iyo lugooyo iyo shirqoollo bay samaynayeen icmaalu alxiyali aldaahirati waalbaatinati fii dafci maa jaa'at bihi arusulu marka masaladu waxaa weeyaan icmaalu alxiyali xeelado samayntood xeeladihii aldaahirati muuqanaysay iyo waalbaatinati qarsoonaydba fii dafci maa ay aladii kii ku radintiisa iyo ku celintiisana loo xeeladaysanayo jaءat bihi ay la imanayso alrusulu rusushu bihi ay la timi isaga wadalika qowlii tacaala way qowlka alleh canhum xaggooda alla u yihi kuwa gaalada markuu warramayay jaahiliinta wamakaruu wamakara allaahu wamakaruu way makri faleen wamakara allaahu allana wuu ku makri falay wallaahu khayru maakiriin iyo waqowlihi waka qowlihi tacaala waqaalat طaa'ifatu min ahli lkitaab waqaalat waxay tidhi طaa'ifatun kooxe waxay tidhi daa'ifadaas oo min ahlilkitaabi ahlukitaabka ka mida oo dhexood ayay ku yidhahdeen aaminuu rumeeya biladii waxyigii rumeeya unzila la dejiyey cala aladiina aamanuu dadka mu'miniintaa korkooda waxay lagu soo dejiyey rumeeya wajha annahaari ay awala annahaari maalinta awalkeeda rumeeya wakfuruu ka gaalooba waxyigaa aakhirahu maalinta aakhirkeeda iyo gelinkeeda dambe ka gaalooba lacallahum waxay mudan yihiin mu'miniintaasi yarjicuuna inay soo laabtaan oo markaynu innagu ka noqonno ayayna dib u soo noqdaan nimankii ahlu jaahiliyiinta ahaa ama ahlu kitaab ha ahaadeen ama ummiyiintii jaahiliyiintii carbeed ha ahaadeen waxay samaynayeen xeeladooyin ay sharciga ilahay ku beddelayaan si ay diinta uga takhallusaan oo kufriga iyo baadinnimadu marka ay u hirgasho waayo si cad iyo badrheedh waxoogama beddeli karaan laakiin khiyaamo iyo dhagar hoosay samaynayeen wamakaruu wamakar allahu waa ka alla yidhi subxaanahu wa tacaala makriguna waxa weeyaan iisaalu lmakruuhi biطariiqatin khafiya xumo oo qof la gaadhsiiyo ama cid la gaadhsiiyo si sir ah oo hoose loo gaadhsiiyo marka yahuudda nimanka la yihahda iyaga waxay caan ku ahaayeen waxaa la yidhaha shirqoolka iyo khiyaamada ay diinta ilaahay khiyaamaynayaan rasuulku waa kiilaha salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lacana allaahu lyahuuda xurimat calayhim ashuxuumu fajamaluuha wa baacuuha wa akaluu amanaha yahuud ilaahay nacdashoodii nacdasha ilahay korkaa ka fuusho wixii shuxuumtii iyo baruurtii wii xaydhahabaa laga manciyey oo loo diiday laga xarrimay oo la yidhi maxaa ma taaban kartaan markaasay intay dhaaliyeen ayay iibiyeen oo lacagta sii cuneen waa nooc xeelo ah waa kii ilaahay laha walaqad calimtum aladiina actadow minkum fi sabti maalintaas sabtida ha ugaadhsanina ayaa la yidhi oo waadhu waa idinka mamnuuc xeelad iyo dhagar iyo khiyaamo ayay sameeyeen iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala isle waxbaad waad khiyaamayn karaysaan oo intay keliye iyo laaga iyo wax jeexeen oo biyihii markaa bannaanka meelaah uga fureen baddii ayaa maalinta sabtita marka waxaas ku soo dhacaan meeshaas oo hadhow biyuhu caariyaan bay marka dambe maalin kale kala baxaan annagu sabti baa naloo diiday sabtina waxba lamaanaan bixinin oo nooc xeeladaha ka mid ah laa tartakibuu martakabat alyahuudu fayastaxillu maxaarim allahi biadna alxiyal rasuulku caynkaas wey markaa iska ilaaliya nimankaa yahuudahay waxay ku dhaceen waxay xalaashadeen wixii ilaahay xarrimay xeelado iyo shirqoolle iyo khiyaamo ayayna ku bannaysteen waxaa aada uga warrameen xiyashaas wixii ka bannaa shareecada islaamka iyo wixii xaaraana ee ibnuqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin kaas buu aad ugaga hadlaa marka wixii xiyal xaaraana iyo wixii ka bannaan ee shareecadu ku sheegay marka nimankaas asal u ah waxay dooneen nebiyullaahi ciise inay dilaan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala marka rafciyo kor yeelay wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakiin shubbiha lahu waayo markaa makrigu way makri faleen ilaahayna waa ku makri falay waxna u hirgeli waaye aayaddan kale waxay tilmaamaysaa makrigooda waxaa ka mid ahaa yahuudda rasuulku markuu madiine yimi oo markaa dee islaamka u muuqday oo haswatu bedel ay dhacday ayaa nimankii waxay arkeen inay diintii jeesatay oo aan si ciyaara looga hor iman karaynin asaaliibtooda waxaa ka mid a inay lahaayeen dhexdooda maalintii gelinka hore ka mid noqda muslimiinta oo diinta inaa soo gasheen ha laydin arko masaajkii iyo meeshii diinta lagu hayiye taga gelinka dambe markay noqotona ka soo noqda taasi waxay keenaysaa inaad nimanka carab ahaa iyo dadkiina yahuudda iyo dad badani marka aanay ay iskaga noqdaan iska ilaaliyaan ay u dhowaanin oo markaanu naano annaga ahlu kitaab ahayn annagaan la soo eegnay waxaanu ogaanay meesha inaan waxba lagu hayn oo nebinimadan uu sheeganaya wax kama jiraan taasi marka waxay ahayd nooc xeelo ka mid ah oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa in lagula dagaalamo oo ay samaynayeen almas'alatu alraabicatu walkhamsuun masalada afar iyo kontonaad aliqraaru bilxaqi aliqraaru qiritaan weeyaan bilxaqi xaqi oo la qirto litawasuli ku gaadhi darteedna loo qirto ilaa dafcihi ay ilaa raddihi celintiisa lagu gaadho oo waxyaabaha ay samaynayeen ba waxay ka mid tahay xaqa in la ictiraafo iyadoo dantu ay tahay in laga hor tago xaqa naftiisa waa camaashay jaahiliyadu samaynayeen aliqraaru qiritaan bilxaqi xaqii la qiro liyatawasaluu inay ku gaadhaan darteed bihi ay biliqraar ay ku gaadhaan ilaa dafcihi ay ilaa raddihi radintiisa ay ku gaadhaan kamaa qaala fi laaya sida alla subxaana wa tacala aayadaynu soo sheegnay aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha annahaari wakfuruu aakhirahu lacallahum yarjicuun marka waxa weeyaan tii horun bay ku dhowdaayeen nimankaasi waxay samaynayeen xaqa ay qirtaan laakiin can qanaaco kumay qiranaynin ujeedday ka lahaayeenoo waxay rabeen inay diinta burburiyaan waana makiido iyo dhagar mar kastaba gaaladu ay samayso oo sufuufta islaamka ayaa rag lagu dhex darsanaya islaamnimadii muujisanaya kuwaasaa marka waxay samaynayaan inay daakhilka ka burburiyaan islaamka ilaa fii zamani nebiyi sala allahu alay wasalam ilaa fii yowmina haada waa shay mustamir ah dad islaamka muujisanaya oo daahirka islaam ka muuqdo oo safka ku jira muslimiinta dhexdooda laakiin dubbaha gudaha kala dhacaya oo markaa daakilka ka burburinaya islaamka في التاريخ القديم يهود عن أصل واحد وننكي لو أنشر عبد الله بن الصبع آه، فتنة السبعية قاس وحوها رجي آه، فتنتي في زمن الخلفاء الراشدين دعضي رجي مركا أباندونا كهابوها وتشيع يا مارت إنه آه، بيت أهل بيت تشعليها يوحون سمو شيء أي داخل كأهل قبل بوي طوائفتا أما فرق الضالة وتاريخ الصومري انت بدن آلابا madsuusin bay ahaayeenoo waxaa ku dhex jiray gacan hesheeyaa ku jirtay maalan nimankii cabiidiyiinta la odhan jiray oo faatimiyiinna la baxay oo inay yihiin ahlubeytka oo faatima ay ku abtirsanaya iska been bay abtirsan sax ma ahayne dawladdoodii inta badan niman yahuudiya nasaara baa wasare ka ahaa waxay tacaalan oo la yaqiini rag badan oo madaxda ahaa oo yahuudiya nasaara baa madax wasare ka ahaa dawladaha xukumay shay markaa waadixa bahay dawaa'iftaasoo dhan markaas waxay la shaqaynayeen dadka ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ka soo horjeeda ama si daahir ha u muuqdeen ama ha isdariyeenbe ilaa xitaa laga soo gaadho khilaafadii khilaaf alcuhmaaniya la odhan jiray oo mar caalamka islaamka markaa dee islaamnimo yani khilaafo ugu ahayd caalamka ha iska ahaato markii dambe dhex galeen iyagoo markaa muslimiin sheegtay oo dawladda ku jira ayay gudaha ka maamulayeen oo dumbe la dhacayeen waxaad akhridaa kitaabka la yidhaahdo afcal yahuudiya في معاقل الإسلام عبد الله ترميك اللي هو قرآن وهذا اللي وحيابها يساوي لحق عليه المسلمين تنمانك قالت آي تاريخ القديم كاي ومحان قرآن وحق يستير المسلمين تعالم حتى مبادئنا دونك أي ماركسية ده أما ليبرالية ده أما الرأسمالية ده وحيابها عالم كتشرونا آرابا يهودة أي وحيتي أصلوا المسألة الخامسة والخمسون مسألة شنية كنتونات تعصبهم يعني تعصبكooda u tacasub sheegashada limaa iladikii ay u tacasubaan hum iyagu calayhi korkiisa ay ku sugan yihin oo min albaail ah waxyaabaha baailka ay haystaan oy markaa u tacasubayaanna waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya oo qofku shay shareecadu aanay ogolayn inuu qabsado oo baail ah oo u tacasubo waa waxyaabaha la diidan yahay marka jaahiliyadu saasay samaynayeen altacasubu yani maaragtay tacasub للمذهب مذهب لو تعصبا وهي مركا مسألة ذلك قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وحيولنا ولا تؤمنوا هو رميننا وإيمان هو موجسننا إلا لمن أحد مويانه تبع راعي دينكم دينتنا قفك دينتنا راعو يهودية قفك أم موجسته وحمارته وناك قفك أم راعي كرتا كاوم بالله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله وكاله سبحانه وتعالى marka masaa'il jaahiliyada waxaa ka mid ah altacasub lilmadhabi albaail madhabta baailkaa qofku inuu tacasubo oo hadalka ay ku hadleen waxaa weeye diintiinna may wax kale ha dhegaysanina nu'minu bimaa unzila calayna wanakfuru bimaa waraa'ah wixiina lagu soo dejiyey umaan rumaynayna oo macnaha bani israa'iil wixii lagu soo dejiyey laakiin taana been bay ku sheegeen wixii bani israa'iil iyo ambiyada lagu soo dejiyeen may rumaysnayn sababtoo ah waa ka ilaahay ku odhanaya falima yaqtuluuna falima taqtuluuna ambiyaa allah maxaa u laynaysaan ambiyada ilaahay ma waxyaabaha ilaahay ku soo dejiyey waxyiga ah ee ambiyada lagu soo dejiyey ma shay tilmaamaya ayaa jira inaad rususha laysaan marka waxaa weeye arrintaasi waa arrin baatila tacasubkaasi meel kastoo ogolaba ama madaahib ha galo ama tawaa'if ha galo ama maaragtay afraad gaaro cid gaar maaragtay u xaglays ha gasho waxaa weeye waa madmuum oo inuu qofku markaa wix xaqa unbaa loo tacasubi karaa madaahibta oo kale shaaric wuxuu qabanayaa inaanay dadka ahlucilmiga ay looga baahnayn inay u tacasubaan madhab mucayan oo wixii madhabtaa ku yimi dhammaanteedba wax kasta oo ku jira la yidhaahdo iyadun baan raacsanahay ee wixii xaqana waa lagu raacaya wixii baatilana waa qofku inuu banaaga ka qaato almasalatu asaadisatu waalkhamsuun masaladii lix iyo kontonaad tasmiyatuhum ku magacaabidooda weeye kuwii jaahiliyiinta ay ku magacaabayaan altawxiida tawxiidka shirkan ay ku magacaabayaan tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii la caabudayey ayay shirku ku magacaabayaan waa min masaa'il jaahiliya wuxuu yihi tasmiyatu itibaaci alislaami islaamka raacitaankiisa ku magacaabidii weeye masaladani شركا شركا لو مغعاو كما ذكره سدو الله وشيغي في قوله تعالى وكشيغي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر bashar mid u habboon maaha oo jid u ah an yu'tiyahu allahu alla subxaanahu wa tacaala inuu siiyo alkitaaba kitaabka uu siiyo kitaab uu siiyo iyo waalxukma xukun cilmi iyo fahmi uu siiyo iyo waalnubuwata nebinimo uu siiyo uma dabeetana yaquulu uu yidhaha basharka waxaasoo dhan la siiyey linnaasi dadku uu yidhaahdo kuunuu ahaada cibaadan addoomma ahaada lii aniga iyo ahaada min duunillahi alla sukadii yacni macnaha cibuduunii aniga iyo caabuda walaakiin kuunuu rabbaaniyiin walaakiin ee wuxuu yidhaahdaa oo munaasib u ah oo uu ku hadlaa kuunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bimaa kuntum tadrusuun masaa'ilka jaahiliga ah waxaa ka mid a inay tawxiidka iyo xaqa raacitaankiisa shirka ay ku magacaabayeen waana qalbulxaqaa'iq xaqaa'iqdii oo la debagediyey bay noqonaysaa oo tawxiidkii ilaahay shirki in lagu magacaabo oo aayaddan waxay ku soo degtay baa lahay wafdigii najraan oo nasaarada ahaa oo markay nebiga u yimaadeen iyagooo la mufaawadoonaya oo u soo galeen rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu u soo bandhigay islaamka soo gelitaankiisa wuxuu u sheegay ambiyadoo dhan in lagula ballamay inay miihaaq balan lagula galay inay nebiyullaahi moxamed rumeeyaan haddii midkooda uu nool yahay inuu raaco markaase waxay ku yidhahdeen yaa moxamed aturiidu yaa moxamed an nacbudaka ma waxaad doonaysa inaan ku caabudno mayaad rabtaa oo marka xaqii uu u sheegay iyo raacitaankii tawxiidka la raacay iyo waxaasoo dhanba waxay ka dhigeenba shirki iyo rasuulku marka inuugu yeedhayo inuu leeyahay caabuda marka ilaahay keligii hal la caabudo bay shirki ku magacaabeen saa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa soo dejiye wuxuu leeyahay bashar uma habboona oo jid uma aha dawna uma aha in ilaahay subxaana wa tacaala uu basharu kitaab siiyey oo fahmi iyo cilmi siiyey oo nebidnimo siiyey dadkii inuu ku yidhaahdo aniga iyo caabuda wax suuragala maaha waayo ambiyadii waxay la yimaadeen tawxiid bay la yimaadeen ilahay keligii hal la caabudo shirki lama imanin marka ciddii ay u yeedheen oo tawxiidka ugu yeedheen oo war ilaahay keligii caabuda inay yidhaahdaan annagana caabudayna leeyihiin way ku baaqayaan taasi marka waxa weeyaan waa waa tajanni iyo maarata tacaddi iyo xadgudub oo marka lagu xadgudbaayo rususha ilaahay subxaana wa tacala uu soo diray waxaa soo gelaya kuwa marka ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada la caabudayo ee ikhlaaska ah ee qofku ilaahay tawxiidka iyo ahlu sunna ay ku socdaan kufri ku sheegaya ama khuruuj can iddiin ku sheegaya ama mushrikiin ku magacaabaya qof ilaahay rumeeyey oo rabbigii caabuday oo muwaxid ah ku magacaabaya maxaan ku dhahay dib kule shirki ku magacaabaya ama gaalaysiinaya noocaasina waxa weeyaan kaasun baabkaasay gelayaan waa min acmaal aljaahiliya waxaa kaloo la mida cubbaadulqubuurka kuwa xabaalaha caabudaya in lagu magacaabo iyada qudheeda tawxiid oo ay markay ku odhanayaan dee tawasul baannu samaynaynaa iyagoo markaa ilaahay khayrkii baryaya oo xabaalii baryaya markay ku magacaabayaan tawasul bisaalixiin iyo maxabba iyo rasuulkii baan jecelnahay iyo tawxiid arrintaa qudheedu waxa weeyaan wax saxa maaha oo ku magacaabiddaas shaygaa shirkiga ah inay markaa tawxiid noogu magacaabaan iyada qudheedu wax saxa maaha wax saxa maaha jahmiyada iyo muctasilada yacani ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka ilaahay marka loo sugayo shirki bay ku magacaabaan iyagoo qudheedu baabkaasay soo gelayaan shirki bay ku magacaabayaan marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waa masaa'il jaahiliya oon loo baahnayn marka in la galo المسألة السابعة والثامنة والخمسون التحريف ولي الألسنة في كتاب الله يعني التحريف لحن iyo walayu alalsinati carabadoo lagu laabo fii kitaab illahi kitaabka ilaahay lagu laabo oo lagu leexiyo waa min masaa'il jaahiliya ka mid tahay taxriifu اlkelimi hadalkii oo la leexiyo can mawaadicihi meelihiisa laga leexiyo iyo walayul alsinati carabadoo lagu laabo bilkitaabi lagu laaboo siduu ahaa si aan ahayn loo macneeyo loo sheego marka masaa'ilka jaahiliyada waxaa ka mid a kalaamka ilaahay oo la leexiyo xuruuftiisa oo la hayiro ayay noqonaysaa taxriifku macaanidiisa oo la leexiyo oo siday ahlu kitaabkuba dee ay samaynayeen alfaadda nafteeda kitaabkii tawraada way beddelayeen oo intay beddelaan bay wax kale meesha gelinayeen macaanidiisay doorinayeen lafdigoo sidiisa ah bay macnihu lahaa macnaha inay ku sheegayeen oo tafsiirkiisa tafsiiraan bay saarayaan marka mid kasta oo kalaamka ilaahay leexiya oo macnuhu lahaa macnahaan u sheegaana isaguna waxa weeyaan calaa ahli iljaahiliya ayuu ka mid yahay firaqu daalla macnahaasi ku socdaana waa taxriifu nusuus nusuustay leexinayaan si ay hawadooda iyo madaahibtooda iyo afkaartooda ay u waafajiyaan mararka qaarkood dee qur-aanka cidimo leexin karto oo lafdiga qur-aanka waa la qabanaya haddii taxriif lafdiga la sameeyo laakiin waxyaabaha u badan waxa weeyaan inay macnaha leexiyaan oo ku magacaabaan ta'wiil sifaadka ilaahay bay leexinayaan markaasay ku magacaabayaan ta'wiil baa la yidhaahdaa ama tafwiid baa la yidhaahdaa waxyaabaha noocaas oo dhan oo waxyaabaha maaragtay masaa'ib jaahiliya ka mid ah oo la doonayo qofku inuu ka fogaado madaahibta khamiidka oo dhan baa saa samaynaya nusuusta ilaahay inay beddelaan rasuulka salawaatullahi wasalamu caley axaadiisa ka mid a inay macnahay lahaayeen macno aan ahayn ay ku fasirayaan waxaasoo dhan waxa weeye marka waa taxriif iyo layul maaragtay alagsina fii kitaab illaahi jaahiliyiintii marka dhaqankoodii bay noqonaysa almasalatu altaasicatu walkhamsuun masaladii sagaal iyo kontonaad talqiibuhum ahli alxaqi bialqaabi almunafira talqiibuhum ku magacaabidooda iyo ku naanaysidooda ahlilxaqi ahluxaq ay ku naanaysayaan bialqaabi naanayso almunafirati alqaabtaasoo almunafirati wax fogaynaysa oo didinaysa markaad marka waxyaabaha ay samaynayeen jaahiliinta waxaa ka mid a inay magacaan iyo naanaysiyo alqaab ay ku sheegaan dadka ahluxaqa ah oo ahlusunna waljamaaca bay magacaan bay u sheegayaan dadku ay kaga didaan oo marka ay ku fogaynayaan oo marka lagu sheego magacaa kuwa noocaas oo markaa dadku moodayo wax qaldan meesha in lagu hayo talqiibu ahlilhudaa dadka hanuunka ehelka u ah oo lagu magacaabo lagu naanayso iyo wasawaabi wa ahlisawaab xaqa iyo toosnaanta kuwa u ehelka u ah bisaabi'ati lagu magacaabo iyo walxashawiya waxaa weeye ixtiqaar ay xaqirayaan ahlu sunnaha ama ahlu xaqa ayaa had iyo gooraale waxay ku magacaabaan dadka dawaa'ifka ahlu dalaalka ahi ama yahuudiya nasaare ha ahaadeen ama mushrikiin ha ahaadeen ama ahlubidacba ha ahaadeene naanaysiyo xunxun marka ay ku caydhinayaan oo rabaan dadku inay kaga didaan saabi ah ayay odhanayaan saabi'ana waxaa leedahay alkhaariju can iddiin qofka diinta ka bax baa saabi leeyahay qofkaas waa gaaloobay marka waxa weeyaan mushrikiintu waxay odhanayeen nebiga waa saabi bay ku odhan jireen saabi'un bimacnaa waa nin diintii ka baxay ahlu xaqa marka waxay ku magacaabayaan saabi ayay ku sheegayaan waayo xaqu fii curfihim wuxuu noqonayaa waa wixii ahlu kufriga ay ku socdaan mabda'a baatilka ama mabda' gaadnimo ha ahaado ama mabda' ahlubidac ha ahaadee bay u haystaan inuu xaqii yahay wixii markaa ka baxsan baa saabi ah anaasay odhanayaan waaye waxay kaloo odhanayaan xashawiya oo asalku meel xashwi baa laga keenay waxaan faa'iida lahayn baa xashwi la yidhaahdaa saa darteed baa xashwulkalaam waa hadalka aan dani ku jiroon faa'iido lahayn laakiin nimanka nufaatu sifaat sifaatka ilaahay kuwa diidan oo ahlubidaca ah ayaa ahlu sunnaha waxay ku magacaabaan xashawiya xashawiya marka eraygaasi yaanu kuu dhuumanin markay xashawiye leeyihiin ahlulkalaamku iyo firaqu daalla kaalmuctasila walashaacira wakayruhum waxay u jeedaan xashawiyada marka ahlu sunnaha ayay ku sheegayaan ahlu sunnahay ku sheegayaan waxay odhanayaan marka qaarkood waa dad sadxiyiina oo dadkan ahlu sunnaha ee multasimiinta ee xaqa ku socda waa dad iska maaragtay mutakhallifiina waa dad dib u dhacado habsaamay waa dad aan waxgarasho badan lahayn taas marka waxa weyne haw arka markasaa laguu caayo sababtoo ah nebiyullaahi nuux ayaa kuwii gaalada waxay ku yidhahan isagii ciddii raacday wamaa naraaka itabacaka ila aladiina hum araadilunaa baadiya ra'y yacni kuma aragna inay ku raaceen mooyaane kuwii kuwa yagii markaa hooseeyey dadkii aan macnaha weyn lahayn weliba maaragtay ee ra'yiga maaragtay u degdego oo iska sadxiyiin oo aan fakaraynin oo miisaan lahayn wix yara la sheegaba hore ka qaata macnaha dadka muslimiinta markiiba rumeeyey rasuulka waxay leeyihiin waa dad iska maangaaba oo aan caqli iyo kafiirsi badan lahayn oo wixii yarahay markaa loo sheegaba oo iska qaadanaya hadalkaas ba horaa loogu yidhi nebiyullaahi nuux iyo dadkiisa waa lagu yidhi waxay ku magacaabayaan alqaab iyo naanayso ahlu sunnaha mararka qaarkooda waxay odhanayaan nimanka mucadilada ahi ee sifaadka ilaahay tacdiiliye diidani cidda sugaysa sifaadka ilaahay ee sida qur-aanku u sheegay ama rasuulku u sheegay u rumaynaysana mujasima waa mujasimay odhanayaan macnaa isku magacaabay walidalika waa ibnuqayim wuxuu lahaa fain kaana tajsiiman hubuutu istiwaa'ihi calaa carshi inii idan la mujasimu ya haddii sugitaanka ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo sugitaanka la sugayo mujasim lagu noqonayo dadku ka dhegaysa mujasim baan ahay haddii macnaha ujeeddaan wain kaana tashbiihan hubuutu sifaatihi famin dalika atashbiihi laa atakatamu anuu qarin maayo bui tashbiihaad sheegaysaan haddii sifaadka ilaahay sugistiisa aa leedin waa tashbiih anugu taas midaan qarinaya ima waan sheegaya buu le ku hadlaya oo ilaahu markii dambe leeyahy hadalkan waa layga horreeyey oo maxaan ku dhahdaa u keenaya markaa hadalkii imaamu shaafici in kaana rafdan xubu aali muxammadin falyashhad athaqalaani annii raafidi yacni haddii jacaylka waxay ku yidhahdeen imaamu shaafici ay dhahaan waa shiici weeyaanoo dee aalubeytkuba intaa jecel yahay adwaka ah aalubeytka jacaylkiisu hadduu yahay maxaan ku dhahdaa raafid lagu noqonayo oo shiica lagu noqonayo raafidigaa sheegaysaan baan ahay anugu yani macnaha mar haba dee inuu leeyahay shiici baan ahay laakiin waxa weeye waxaan ad igu haysataan mar hadduu xaqii yahay magacaa doontaan u bixiya markaa naanaysta iyo magacaanta laysku sheegayaa waa shay markaa la yaqaano mashhuura oo markaa lagu naanayso ahlu sunnaha oo lagu caado si dadka looga caydhiyo wacayarani lwaashuuna annii uxibuhaa wadaalika danbun lastu minhu atuubu kuwii cunxuma waxay gu ceebeeyeen buu inaan aalubeytka jecelahay taasay gu ceebeeyeen laakiin wuxuu uhi kaasi waa dembi aanan ka toobadkeenin waxaa laygu haysta jarimo layga dhigayaa dembian ka soo noqonaya maaha almas'ala ataani asituuna walxaadiyatu wasituun masalada labada masale waxaa weeye tan lixdanaad iyo koobiyo lixdaanku iyo koobiyo lixdanaad iftiraa'u alkadibi cala allaahi iyo waltakdiibu bilxaq iftiraa'u lkadibi been abuurad cala allahi alla subxaanahu wa tacaala korkiisa lagu been abuuranayo iyo watakdiibu beenin bilxaqi xaqi la beeninaayo taas ayana waxay noqonaysaa masaa'ilka jaahiliyada oo iftiraa'ulkadib weeye baa masaa'ilka ka mida jaahiliyada ah been abuurad cala allahi alla subxaanahu wa tacala lagu been abuurto iyo watakdiibu bilxaqi xaqi oo la beeniyo alle oo lagu been abuurto iyo rasuulkiisa lagu been abuurto iyo xaqii oo la beeniyo waa min ariiqi ahlijaahiliya min ariiqati ahlijahiliya ahlijahiliya waddaday qaadaan weeyaan waynu soo marray markii ay iyagoo qaqaawan tawaafayeen beytka ilaahay wajadnaa calayhaa aabbaa'ana wallaahu amaranaa biha yacnii aabbayaashii ayaannu ka hellay oo waannu ku dayannay markaas ilaahayna subxaanahu wa tacala saasuuna amray qul inna allaha laa yaamuru bilfaxshaa ilaahay dadka ma faro yacni waxaa weeyaan wixii foosha xumaa oo macaasiya iyo dunuubta isqaawinta ma amro marka waa iftiraa'un cala allaahi alkadib ilaahay oo ay ku been abuuranayaan weeye waa ka ilaahay odhanaya waman adlamu miman iftaraa cala allaahi kadiba yaa ka dulmi badan cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala korkiisa ku been abuuranaysa oo been ku sheegaysa cid ka dulmi badan ma jirto wayaquuluuna cala allaahi alkadiba wahum yaclamuun yaclamuun waxay ilaahay korkiisa ku odhanayaan been iyagoo ogsoon weliba inay been sheegayaan innamaa yaftari alkadiba yacni waxaa un been abuurtaa aladiina laa yu'minuuna biaayaati illahi kuwa aayaadka ilahi aan rumaysnayn wa ulaa'ika hum ulkaadibuun kuwaasaa beena waasiina aayaadku marka way badan yihiin sida shaaraxba keenayo yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlayo dadka allah ku been abuuranaya walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum alkadiba haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib ha odhannina لmاء الdي kii تصف ay تصفه ألسiنaتكم carabadiinu ay sifaynaysaa alkadiba beenta haadaa xaal ha odhanina haadaa kaasi xalaal weeye wahaadaa xaraamu kaasina xaaraan weeya litaftaruu calى الlahi اlkadiba saa ugu abuurataan alle korkii been ugu abuurataan إna الadiina yaftaruuna calى الlahi اlkadiba laa yuflixuun kuwa ilaahay subxaanaه wa taعaala korkiisa ku been abuuranaya kuwaas liibaani maayaan ofalaaxu waalfawzu biاlmaطluubi الأكbar yacni in la gaadho liibaanta weyn oo jannadii ah iyo albaqaa'u sarmadi baaqi ahaanshaha weligiiba oo qofku markaa baaqi ahaanayo nicamtaa ku baaqi ahaanayo marka kuwaas ilaahay ku been abuuranaya liibaani maayaan ibnu kaiir oo kale aayadda markuu macaynaya wuxuu leeyahy waxaa soo gelayaa kullu man ibtadaca bidcatan laysa lahu fiiha mustanadun sharciyu qof kasta oo bidco la yimaado oo shareecada wax khilaafsan la yimaada oo aan deliil sharciga u haysan wuxuu soo gelayaa aayadda walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum alkadib haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun qofku inuu iska sheego markaa dad baa iskaga dhacaya intaa fataawo iska dhiibaya kule waxaas waa xalaal waxaas waa xaraam iyagoo aan garanaynin waxa ay ka hadlayaan taas qudhida khatarteeday leedahay waxaa soo gelaya qofku inuu iskaga daydo xitaa cid kalaa saa tidhi oo aad muqallid u ahaato odaan garanayn ciddani waxay daliil wadato waayo taqliidka indhala'aan cid aan daliil kuu sheegin ood war iskaga raacdo oo waxay sheegtay aad tidhahdo waa sidaasuun iyada qudhada waa lagu halaagsamayaa waa kii ulaa ninka layaa shawkaani markuu tilmaamayay kuwa muqallidiinta ee cid kala un warkeeda waxay sheegtay un iskaga socota wuxuu idhi ka bahiimatin camyaa'a qaada zimaamuha acman calaa ciwaji طariiqi aljaa'iri waa waa neef xooloo indhala oo hoggaanka u hayo mid indhoolo ahy neefku waa indhalaa yahay ku hoggaanka u hayaana muxuu yahay sida waa indhalaa yahay markaasuu haddana wuxuu hayaa waddo maaragtay qallooc oo aan meeshuu socday ahayna waa sii jabaya ma jaxaw ka dhacay markaa kaas tegsow maaha galbay marka waxa weeyaan maaragtay neefkaa iyo kaa hoggaamiye iyo waxaas wax iskaga dhaceen markaa qarar iyo jari meel unbaa meel baa baraa ku cunta baa ku cunay macna waa caynkaasoo qofka kan markuu raacayo cid aan daliil haysanin uyada qudheedu waxay deliishatayba aan markaa ama saxnayn oo qallooc qalloocabsan isna iskaga daba socdo waxa weye ummaddii markaa shaanshaan buu ka tuuray waayo marka been abuurka caalalahi lagu been abuurto waa arrin aad u fool xun rasuulkuna waa kuula mid salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo axaadiis mawduucaada iyo daciifaad inuu qofku deliishado isagoo weliba oga xadiidkan inuu daciif yahay ama uu maaragtay aanu saxnayn iyana waxa weeye wuxuu soo gelaya beenawaas buu noqonayaa man xadaa canii bixadiidin wa huwa yaraa annahu kadibun fahuwa axadu alkaadibayn yacni qofka xadiid iga wariya isagoo arkaya inuu been yahay isaguna dee beenawaasiintu buu ka mid yahay wey marka nimankaa jaahiliinta xirfadooda iyo shaqadoodu waxay ahayd inay ku been abuurtaan alla subxaanahu wa tacaala oo marka ay markaa dee aynu soo maray ay tawaafayeen iyagoo qaaqaawan been abuurad bay ahayd markaasaa waa kaa la yidhi waqaala aladiina ashrakuu low shaa allaahu maa cabadnaa min duuni min shay low ashrakna low shaa allahu maa ashrakna waxaasoo dhan waxa weye waxaan saxnayn marka waa in laga digtoonadaa arrimaha noocaas o kale almas'alaة الثaaniyaة وasituuna istinfaaru اlmuluuki ضida ahli xaq boqorrada oo markaa istinfaar iyo gurmad iyo kicin laga dalbo dida ahli xaqi dadka ahlu xaqa ah kasoo horjeedkeeda muluugta markaa istinfaar iyo maaragtay gurmad iyo kicin laga dalbo wey masaa'il jaahiliya ka mid ah kownuhum ahaanshahooda waa ka mida markaa masaa'ilkii idaa gulibuu marka laga qaabi noqdo bilxujati xujo laga qaabi noqdo fazacuu inay u degdegaan fazacuu way u degdegaan yaa shakwaa sheegasho lilmuluuki boqorradii ay u cawdaan kamaa qaaluu say yidhahdeen atadaru muusaa wa qawmahu liyufsiduu fi lardi atadaru miyaad ka tegaysaa muusa nebiyullaahi muuse iyo wa qawmahu qowmkiisa miyaad kaga tegaysaa liyufsiduu say u fasaadiyaan filardi dhulka korkiisa yacni masaa'ilka jaahiliga waxaa ka mid ah marka laga qaalib noqdo dadka ahlu baatilka ah oo xujo lagaga adkaado ayaa waxay u ashtakoodaan kuwii markaa salaatiinta iyo madaxda ahaa ay u ashtakoodaan marka xujadii lagu oogay oo waxay wataa inay baatil tahay ee caddaatay waxay markaa miciinsadaan waa awood iyo xoog oo fircoon markii nebiyullaahi muuse xujadii garti ku naqay oo adiladii ku caddeeyey inuu baatil ku jiro isaguna rasuul xaq wada yahay muxuu ku yidhi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin haddaad ilaahan aniga ahayn aad sheegato waxaan kaa yeelayaa kuwa la masjuuniinta ee jeelka loo taxaabo gudaad jeel baad ku dambaynaysaa haga dhigo oo marka waxa weeyaan meeshii dood iyo muran baynu hadal baa indhex yiille iyo wadahadale maxaa xoog keenay xaqaasaanan ku oggolayn weeye marka xoog baan ku muqanaya mar haddaan waxba iska dhicin kari waayey oo codkii waxba iskaga rabi kari waayey waa inaan marka awood miciinsadaa waana silaaxu ducafaa waana dariiqatulmahzuumiin kuwa jaba dariiqooda weeyaan saa darteed baa aala fircawn fircoon aalkiisa iyo atbaacdiisiiba waatii markii dee doodu dhacday layihi bal maxfala laysugu yimaado oo saxaradii oo dhan u yeedhay fircoon bal muuse si looga hor tago looma adkaysan karo waxaan uu wado saaxiriin baa meel kasta laga soo habarwacdo waa la ysaga yeedhay waa la soo jamciyey maalin mawcid mucayana la ysugu yimi waa tii wixii ilaahay subxaana wa tacala qadar ka dhacay waa tay xadkahoodii iyo waxoodii ay markaas sameeyeen oo fa jaa'uu bisixrin cadiim ay goobta la yimaadeen ilaahayna ushii nebiyullaahi muuse uu haystay ee layidhi tuur tiibaa maxaan ku dhahdaa wixii oo dhanba baabis fawaqaca alxaqu wabatala maa kaanuu yacmaluun fagulibuu hunaalika wainqalabuu saakhiriin وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هلكا وانت هوش مرتين قال لكن لمنك ملأها لمنك ملأها يا مدحضها مركي أركان هوش إنك عنتي فر... فرش أرنتي عن كبحضي مركز فرعون بيقول مد كدون يانا وعكوك عنيان يانا كفر لنا أرنتي وقال الملأ من قوم فرعون maray fircoon qoomkiisa waxay yidhaahdeen atadaru muusa wa qawmahu warba muusaad ka tegaysa iyo qoomkiisa duyufsiduu fircadulka inay fasahaadiyaan goormaa markaa muuse wax fasahaadiye fircoonoo dadka o dhan baa layn jiray oo bani israa'iil o dhan wixii raga dilku xukumay oo kibray oo yidhi anaa rabbukum ulacla oo yidhi maa caribtu lakum min ilaahin hayri ninkii waxaa ku hadlayeyna waa markaa muslix nebiyullaahi muuse oo ilaahay keliga halla caabudo la yimina waxa weeyaan waa mufsid waa arrin aan isqabanaynin marka waxay yidhahdeen muuse miyaad ka tegaysa iyo qowmi lyusuf filardi iyo wayadaaraka wa aalihataka yacni inuu muuse kaa tago aalihadaadana ka tago oo marka ay lagaa dhaqaaqo ma saasaad aqbalaysa ay markaa qalaa sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaa'ahum wa innaa fawqahum qaahiruun dadkaasu markaa maray istinfaarka macnadu waa caynkaasu markaa istinfaaru lmuluuk ضد أهل الحق ضدك حق ku socda in loo adeegsado marka ciidamo iyo awoodo iyo si marka loo banjariyo khayrka ay wadaan waa tariiqo lagu yaqaan marka ahlu jahiliinta in marka la isu adeegsado marka si loo banjariyo xaqa iyo diinka loo dagaalamo oo aan xaq u socon oo nuurku u soo bixin waa min masaa'il jahiliya jahiliya ay sameeyeen waa in qadiima laakiin markastaba dadka ahlu xaq ku socon marka aynka loo adeegsanayo ee awood loo sheeganayo iyana awood kale haystaan والنبي الله موسى وحورا قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قوم كيسوا حقولا إلهك استعينوا بالله وإلهك الميستة والصبر إلهي سبحانه وتعالى لك وحورا حلسية معد دونه وأدومي سكمدة عربت المتقين تا إسكاله مركا عد كستو أوت شيئا تأدون كوركيس oo rabta markaa biriiqii soo baxba inay dumo ku dhufatoo baabi'iso ha ogaato inaanay meel gaadin ahlu xaquna ha ogaadeen arrintani waa arrin markaa siraacani waa siraac qadiim ah oo weligii jira jirayana ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sugayo marka ahlu jaahiliyiintu saasay ahaayeen waxay adeegsanayeen awood si ay biriiqa khayrka ee soo muuqda iyo wanaagga soo socda inay bakhtiyaan oo damiyaan bay weligood wadayaan laakiin waxaa la rabaa dadka ahlu xaqiina rabbigood inay cuskadaan oo toosnaadaan guushana waxay ku dambayn doontaa dadka ahlu xaq ah almas'alatu ahaalisatu waalraabicatu waalkhaamisatu wasaadisatu wasaabicatu wasittuun intaaba waa israaciil ramyuhum ahlilxaqi bimaa hum baraa'un minhu ramyuhum ganistooda wey ahlilxaq ay ku ganayaan bimaa shay bay ku ganayaan hum iyagu baraa'un minhu waxay beri ka yihiin bay ku ganayaan oo masaladaa masaa'ilkaa u ururiyay ee saddex iyo saddexaad iyo ta afraad iyo ta shanaad iyo ta lixaad iyo tobaad yani maaragtay lixdan ku xiga waxaa weeyaan inay tahay inay ku ganayaan ahlu xaqa waxay beri ka yihiin ramyum ahlilxaqi bisifaati adamiima ramyuhum ganidtooda ayaa markaa masaa'il jaahiliya ka mid ah ahlxaq ay ku ganayaan bisifaati adamiima sifaat xunxun ramyuhu ganidooda iyaahum bilfasaad ay ku ganaan oo ahlu xaqa bilfasaad bay ku ganayaan fil ardi dhulka korkiisa ay fasaadinayaan kamaa fil aaya si aayaddaba ku cad ila waxay yidhahdeen atadaru muusa wa qowm liyufsiduu fil ard iyo wa biintiqaasi diini ilmelik iyo wa ramyuhum ganidooda biintiqaasi diini ilmelik boqorka markaa diintiisa iyo manhajkiisa in ay nuqsaaminayaan ay ku ganaan oo wax yeelaya dhaawacayaan wa aalihatii ilaahyadiisa iyo markaa wuxuu caabudayana ay dhaawacayaan iyo wa tabdiili diini diintayna beddelan ay ku ganayaan marka taasina waxa weeye waxyaaba ay ahlujaahiliintu sameeyaan oo had iyo goor dadka xaqa ku taagan ba waxaa la leeyahay magacaan xun baa loo bixinayaa marakudheg iyo maxaan ku dhahay asaraac iyo asaraac waxay la tahay waaba fiican tahay lakin iyagu si xun bay u wadaane in liyaasarkii buu raacay kitaabkii sunnuu la socdo haddii loo jeedi lahaa way fiican tahay lakiin iyagu macno kala laga yaaba inay ujeedaan marka inay ku ganaan dadka xaqa ku taagan sifaad damiime ah oo yidhaahdaan waa dad mufsidiin ah oo ay markaa ku tilmaamayaan inay balan wadaan ahlufasaadkana muslixiin laga dhigayo oo ninkii muwaxidka ahaa ee ilaahay diinkiisa ku socday na la yidhaahdo waxa weeye waa mufsid kii kaafirka ama caasiga ama faasiqa ama daalimka ahaana la yidhaahdo waa muslix waa arrimaha yaab kale marka waa min masaa'il jaahiliya oo ay samaynayeen weliba waxyaabaha ay ku sii tuurayeen waxaa ka mid ah inay odhanayeen diinta markaa had iyo goo dadka boqorrada ah iyo dadka madaxda ah bay markaa hoos u dhigayaanoo ay nuqsaaminayaan oo aanay oggolayn oo nima meel kale looga yeedhayo weeyaanoo hoggaansami maayaan meel baas baa laga xukumaa nalama socdaan innaga saasay odhanayaan waa kukicin markaa la doonaya in lagu kiciyo dadka markaa saldada haysta dadka ducaadda iyo ahluxaqa in lagu kiciyo marka munaafiqiinta iyo gaalo iyo cawaankeedu mar kastaba fartay ku fiiqaysaa dadka ahluxaqa ay farta ku fiiqayaanoo kuwa markaa meesha haysta bay farta ugu fiiqayaan oo leeyihiin nimankani waa niman caynkana oo si markaa loogu kaco loogu hor yimaado dee waa ta hadda markaa fircoon baa lagu kicinaya dadkii oo kuwa aan isaga dhaamin oo ka xunoo maaragtay kaar ku dhacdaya laakiin isaga dee ka amar qaata ayaa warbixin siinaya atadaru muusa wa qawmuhu liyufsiduu fi mafaraad ka qaadaysaa ninkani wuxuu wada meelaan ogeyn iyo dadkiisu fasaadkay wadaan ma taasaad maxaan ku dhaha dibba kuure u fadhidaa waxaasay samaynaya oo marka waxay leeyihiin adugu kuu jeedaa oo wayadaraka wa aalihataka adigana waa kaa dhaqaaqay waa kaa tegey maxaan ku lehay diinkaagiina waa ka tegey marka waxa weeyaan meel buu kaaga dhacay oo adigaagii maxaan ku lehay lagu caabudayey ee rabbiga ahaa ee odaga ah adduunyada dhanba markaa rabbi ka ahaa buu leeyahay laga tago oo rabbi kale ha la caabudo ma arrimahaas arrin loo adkaysan kara ah oo mararka qaarkood wuxuu ku sheegayaa nimankani waxay u yimaadeen muuse iyo dadkiisu waxay wadaan diintaba inay beddelaan oo ummadda markaa diintay ka beddelaan waxay diinta ummaddu ku dhaqmayso waxaan ahayn bay wadaanoo meel kale u socdaan saasay odhanaya oo إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد